وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم haadakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye jaa-a yimi ee ku soo arooray fii sifati nawmi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay seexashadii uu seexanayay bal kayfiyadeedii iyo waxyaalihii uu laba imanayay bal sifadeed iyo kayfiyadeed buu baabkeedii yahay oo baabkii kan ka horreeyey wuxuu inoogu baabaystay baabu samar ama dacaweynta la caweeye iyo bal xadiidkii waqtigaa dhacaya taas baynu casharkii kan ka horreeyey kuba soo maray kolley caweynta ama kalaamkii rasuulka jaanibkaa kuba tacalluqsanaa inkastoo la caweeyana dabadeed waxaa imanaysa seexasho la seexdo bal markaa kolley munaasabadu taa weeye oo xagga tartiibtan labada baab ay isu baabaysan yihiin kolley si fiican bay u tartiibsan yihiin waxaana baabku u baabaysan yahay unbal rasuulka ilaahay seexashadu dee in ruux kastoo bashari waa seexdaa laakiin waa kayfiyadeedii iyo sifadeedii dee ay ahayd dayashada yeelanaysay aan kaga dayan karaynay bal umuurahaas buu baabkeedii yahay xdثna محمد بن المصنى qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي qال xdثna إسرائيل عن أbي إسحاq عن cبدالله بن يزيد عن البراء بن cازب أن النبي صلى الله عليه وسلم xadiiku waa inoo taab noqon doonaa bidn الlahi taعaalى sanadkana waxaan filayaa de waa sanad intiisa badan aan soo aragnay oo bal mثala xadiidkan markayn sanadkiis maxamed ibnu musane iyo cabduraxmaan ibnu mahdiya israa'iil israa'iilkana waxaan soo aragnay in ladhaha waa israiil ibnu yunus ibn abi isxaaq awowgii abi isxaaq buu kaba warinaya horaanaynu in badan u soo aragnay axaadiista abi isxaaq oo aad iyo aad u badnayd dadka ugu idqaar badanna israa'iil ka mid buu ahaayo xadiidka awowgii si fiican buu u dabdiyey una xifdiyey waxaa meesha taalla abu isxaaq waa taabici cabdillahi bnu yaziid nin laydhaa buu ka waranayaa ninkaasna saxaabigii bara bnu caazib kolay sharaxan ayo waa baatuuri imaamka laydhaa sharaxiisii ayaa wuxuu kaba cabiray ninkani cabdullaahi bnu yaziidkani waa maqsuum ninkii reer maqsuum ee reer madiina ee ma aha ninkii la odhanaya cabdullaahi bnu yaziid ibnu sal ujeedadiisna waxa weeye laba nin baa magacan ku kulmaya midi waa ninka cabdullaahi bnu yaziid almaqsuumi ou isagu dooranayo midna waa nin kaleo cabdullaahi bnu yaziid ibnu salte laydhaha kolayda nin malaha aan riwaayo iyo taraajibta ruwaadda iyo dabaqaadka aan kala aqoonin baa ishkaal ku iman karaa sheekhuna nin aada u fatiixuhu ah laakiin dee kolay halkan labada nine uu ku celceliyo midnama noqon karana sida uu halka sanadka ugu jiro oo ninka cabdullahi bn yaziid ibn salti isagu leeya ma aha waa nin asbaaqu taabiciintii dadkii la kulmay daciifna kitaabkan tirmidina kuba sugan ama nin kale cabdullahi bn yaziid almaqsuum uu yihi imaam maalik sheekhadiisiibuu kaga mid ahaa walow aanu wax weynoo saasa kasii weyne sheekhadiisiibuu kaga mid ahaa waana nin siqo oo muqri ah oo bal matalan laakiin dadkii taabiciinta ugu yaryaraa intuu la mucaasaroodu la waqti ahaa ama kuwa la da'ba ahaa laakiin aan saxaabo ula kulmay aanu jirin dee saxaabina waa ka warinayaa waxa weeye ninkan xadiidka warinaya waa saxaabi isaguna asxaabtii yaryareed kamid ah oo cabdullahi bn yaziid alkhatmi baa la yidhaahaa waa reerkoodii waana nin ansaara aabihina saxaabi buu ahaa walow xayaatadii rasuulka aabihii uu dhintay isaguna dadkii beecaturudwan isagoo dhowriyo toban jir ama toddobiyo tobana xaadiray buu kaba mid ahaa waa saxaabi kale un weeye cabdullaahi bn yaziid alkhadmi ee kollay sidaa ninkan baajuru ku tilmaamayna halkan maba geli karo ee ka kalena hadalkiibada marka laba saxaabi baa xadiidka inoogu wada sugan kollay saxaabo kaloon bara ahan inuu xadiid ka wariyaana way jirtaa waayo waa saxaabi yar wuxuu hi markaa bara ibnu caazib ana nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu a idaa akhada marka uu gudagalo madajicahu meesha uu jiifsanayo ama madajacahu makaanka uu jiifsanayo bal dee qiyaas ahaan jiintaynu fadxino ayaa horeynaysa oo madajaca waa meeshii la jiifsanayay madjicna iyaduna qiyaaska taasi ha uga dhawaato ama qiyaaska taasi aatee iyaduna waa shay banaanoo la kasrin karo waa meeshan dee gogoshiisu ay taalle uu doonayo inuu ku seexdo marka uu seexdo inuu tago si uu seexdo wadaca uu dhigi jiray kafow baabacadiisa kafna inta baabacdo ilaa faraha intanoo dhan baa kaf lagu magacaabo waa baabacada maclasaabic baa kaf la ydhaah waxaa la yidhaahaa dee marka ishtiqaaq wax kasta uu doonaa waxaa kaf ula baxdayba ama loogu bixiya halkan oo kale liannaha takful adaa caniyo dee ruuxuu wixii dhiba uu iskaga qabtaa wixii uu iskaga kaafiyaayo liajli dalik baa kaf loogu magacaabay almuhimku waxa weeyaan baabacada ilaa faraha intaas baa kaf la ydhaha luqada carbeed haddaba waa baabacadiisa ilaa farihiisoo dhan ayuu dhigi jiray alyumna ee midig taxta qabdigi dhabankiisa hoostiisa alaymani isna midig wey markaa macnaa midigtu u seexanayo wey hor waa dhinaca midig buu u seexan jiray rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh markaa uu dhinaca midig u seexdo ee horta waataynu soo marrayba xataa dee inuu umuurihiisa ay casho gelinayeen tayamunka iyo inuu midigaysto oo noocii unbuu kaba mid yahay ee dhinaciia midig markuu u seexdo ayaa muxuu samaynaya waa waqtigaa uu seexanayo kafkiisaas buu dhabankiisaa midig ayuu hoos dhigi jiray wa qaala waxaanuu odhan jiray rabbi qinii cadaabaka yowma tabcahu cibaadaka rabbi rabbigayow qinii iga badbaadi iga xafid iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga yowma maalinta aad tabcahu soo bixinayso eed soo saaraysa cibaadaka addoommahaaga oo waqtigaa uu seexanayo ee dee camalkii maalintii oo dhanna waaba soo dhammeeyey ayuu ducadan buu ku seexan jiray waayo waxaaba dhici karta ruuxu inuu halkaa kuba wafaado waana tan laydhaa annawmu aqulmowt bal ilaahay tawafi kaba cabire ruuxa ruuxdiisa in la qabanayo dee waqtigaa uu seexdo lababa qabanayo qabasho dee u ku dhimanaya aan ahayne walow dee wixiisaa ku dhimanayana aan dib loogu soo celinin kuwa kalena loo soo celinayo haddaba tan buu ku ducaysan jiray rasuulka ilaahay rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka maalintaad addoommahaaga soo bixinayso ilaahu cadaabkaaga iga badbaadi xadiidka isnaadkiisani waa isnaad saxiixoo dee raggaas ayaaba ku wada sugan abu isxaaqna haddii tadliiskii laguma sheegay israailna dadkii axaadiistiisa aada u yaqaanay buu ka mid ah xadiiskana dadkii ka wariya waxaa ka mid ahaba shucba oon sheekhadiisa ka taxamulin waxay tadliisiyaan aan ka taxamulin ama aan kala xambaarin kolleyna in marka leega abu isxaaq baa sanadkiisa istilaaf jiraayoo san imaka inoo taalla waa laguba wariyey iyadoo bara ibnu caazib aanay cidi u dhexayn waa la wariyey saxaabi kale isagoo halkaas soo gala waa la wariyey bal matalan abisxaaq baa dhex marka la eega xagga oo ay dhici karto in axaadiis badnaay dee riwaayaadka inuu ku wada wariyey ee xadiidka bal sanadkiisu waa saxiix axmed iyo nasaa-iyana kitaabkiisan camalu lyowmi waleyla oo gooni loo madbaceeyey laakiin dee sunan ulkubra kaba mid ah maha sunantan yar na waa ku wariya xadiidka bal markaas umuuraha inoogu sugan rasuulka ilaahay midigtiisa u seexan jiray waa mid waxaanaynu horeen habeenkan casharka bilaabayniyo shamaaisha iyo bal milsilada ay leediyo faa'iidada ay leedahay ah dee rasuulka ilaahay ficilkiisii iyo camalkiisii iyo wixii uu la imaniyo wuxuu odhanaya kuba sugan ilaahayna wuxuuna yidhi laqad kaana lakum fii rasuulilahi uswatun xasana oo dee waxa weeyaan dayashadii rasuulkii ilaahay ee laynaba faray ayaa waxay ruuxa uu ku kasban karaa dee marka uu horta ama la iman karaa uu ogaado waxay ahaayeen iyo wuxuu laba iman jiray dee meelaha ugu badan ee lagaba ogaadona dee kutubtana ay shamailka uba qaas yeeleen iyo dee axaadiista kale ayaa kaba mid aho waa bal matalan markaa tan weeyaanoo waa rasuulkii ilaahay shamaaishiisii wixii uu laba iman jiray ee ay lahayd inaan kaba dayano markaa tani weliba waa waxyaalihii dee dayashada gelaya midigtoo loola seexdo taasi iyadu waa mid culimada qaarkood baa waxay kaba dhigaan de waa shuraaxda waa waxaa ku arki doontaan ninkii aada u gaalacdo wax ay kaba dhigaan ay ku cilayaan rasuulka ilaahay midigtana u seexan jiray ayaa waxay leeyihin qalbiga ayaa dhinaxa bidixa oo kale waxaa markaa seexashadan keenaysay markaa uu midigta u seexdo qalbiga wax mucallaq uu noqonaya hagaag baan u gamayno markaa dee dhaqso u toosaya laakiin markan kale waxaa dhici karta hurdadii inuu qalbigiiba mustaqir noqonayo oo inuu aad hurdadii u dhex galo markaa ay taasi laba dheeraato laakiin dee bal kollay arrinka xagga ruuxa marka la eego kolba dhinaca uu seexanaya iyo inuu dhinacan munaasirayo hagaag u gabo markaas iyo kol inuu dhinacan hagaag uguba gami waaya wax maa ku tacalluqsan laha waxyaalaha ay yidhaaheen ee ruuxa caadadiisumay ku tacalluqsantahay minbaa dhinaca bidixun ka caado yeelan marka dhinacii kale hadduu seexdo waxaa dhici karta inuu qaban waayo iska rogo ninbaa dhinaca midig ugu caado yeelan oo markaa dhinacii bidixaysa yidhaaheen ay taa ku celeynay leeyihin markaasaa hurdo ilminaanna uu helaya ina qalbiga uu saaqre ayaaba ku adkaanaysa ilaa dhinacii uu markaa bartay uu isu rogo bal markaa arrintu waxay ku xidhan tahay un tacawude maaha kollay saa ay yidhaaheen geed kalena haddii dadka la odhan lahaa dee rasuulkii ilaahay say aynu ognahay bal waxba aynoogaba iman doonaan isaga qalbigiisu maba seexan jirin ama midiga u seexda ama midaxa u seexda isaga xaggaa isbedel maba jirinoo rasuulka ilahi waxtaa lagu cileeyana maaha waxa ay tahay un rasuulka ilaahay waa kii xagga midig waxyaalo badan aynu soo marnay horraysiin jiray tanna waa taasoo sharafta ay taasileediyo adigu umuurahaasun ayay tahay waana waxaan kagaba dayanayno xagga ducadan rasuulka ilaahay laba iman jirayna dee waa camalkiisii waqtiga uu seexanayo ducadan kuba khatimi jiray rasuulka ilaahay derbigiisii hore iyo derbigii dambaba waa loo dhaafay cadaabkaasna aamin buu kaba ahaa ee mid weyaane horta dee waa tawaaduc iyo cubuudiyada xaqeedu gudanaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrinta kalena waa tashriic iyo tacliim inagu inoo jidaynaya in la baraya waqtigaasi waa waqti duco waa waqti dhici karta ruuxu inaanu kaba soo toosin inuu dee ducadan kuba dacaysto ummadiina waxay u tahay dee waa tashriic iyo tacliim isaguna waa cubuudiyada xaqeeda uu gudanayo iyo dee baryada nafteedo sideedaba cibaado uba ah bal markaa umuurahaasu rasuulka ilaahi ulaba iman jirayo haddaba ficilkaas kayfiyada bal marka dambe ha iskaba rogo ruuxu dhinaca kale ha isuma roge iyo ducadanoo lala yimaadaa waa rasuulka ilaahi wuxuu laba iman jiray inagana sunnaa inoo ahayd ahaydna dayasho aan kagaba dayana rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calay wasalam xadaana maxamed bnu muana qaala xadaana cabdiraxmaan waa markii dhaweydu sanadkeeg waa cabdiraxmaan ibni mahdi waa imaamkii qaala xadaana israa'iil can abi isxaaqa waa si aan lahayn iskhilaafka abu isxaaq marka la eega xadiidkan riwaayadiisa jira tirmidina jahalkan maahe jaamica uu siyaarihii lagu wariyo abu isxaaq looga wariyo o dhan waa soo dhigtaa bal taasba markaa maxay tahay sanadkuna waa sanadkaas bal maalan rijaashan aan aragnay rijaashii siqaadkaayde can abi isxaaqa can abi cubaydata can cabdillaahi milahu xadiidkii hore mid lamida wa qaala waxaanu yidhi laakiin inta dambe yowma tajmacu cibaadaka marka horta xadiidka waa kii hore un xadiidkuna waa inoo sugan yahay inagoo bal aan sanadka gaarkaa eegahay waxaa meesha yaalla abu isxaaq baa markii hore waxaan soo aragnay cabdullaahi ibnu yaziid inu kaba warinaya isaguna bara ibnu caazib halkanna maxaan haynaa abu isxaaq abu cubayda abu cubaydaha hadday dee mara markii may ka go-antay intaasi waa xadiidka hadday ka go-antayna way raacsan doontaan abu cubaydahan waa ina cabdullaahi ibnu mascuud weeye oo cabdullaahi ibnu mascuudkan uu ka warinayaa dhalay culimada qaarkood caamir baa magaciisa ay kuba sheegaan kuwa qaarkoodna waxay dhahan kunyadan unbaaba u magaca ee magac kale maba laha waa dafiqoo taabiciya laakiin culimmadu waxay raajax yeelaan aabbihii inaanu wax ka maqlin waa ka yaraa dab wax kaga maqla aabbihii marka isaga naftiisa markii la weydiiyeyna aabbihii waxba kama xusuusnayn uu ka maqlo marka axaadiista uu aabbihii kama warinayo kollay inqidaac iyo kala go' baa ku sugan halkaa inqidaac baa jiro sanadkii waa ka kala go-ayay laakiin sanadkii hore ayaa inoo sugan durub kalena xadiis waa leeyahay iskhilaaf intan ka badanna abu isxaaq marka la eega xagga xadiidkan sheekhiisu ciduu yahay waa jiraaba laakiin halkii aynu ku soo marnay yowma tabcatu cibaadaka ayuba halkan ku sugnayd yowma tajmac tabcadku waa soo saarka iyo soo bixinta qubuurta marka laga soo kacayo ee kalay bacsigaasna waxaa la socda dadkii in la wada ururiyo xashrigii iyo jamcintii si loo geeyo halkii loogu xisaabayay loo geeyo oo nashrigii bal matalan markaa maalintaad ururinay qubuurtooda markay ka soo baxaan addoomaha iyo meel keliya ad suu wada keenayso ilaahu maalintaa cadaabka iga badbaadi xadiidkan waa kii hore xadaana maxamud ibnu kaylana qaala xadaana cabdاrazaq qaala xadaana sufyaan sufyaankana waa sufyaan thawri can cabdilmalik bni cumayrin can ribciy bni xiraashin can xudayfata qaala anahu qaal cabdilmalik ibni cumayr iyo ribciy bnu xiraash labadooduba taabiciintii bay ka mid yihiin laakiin ribciy bnu ciraash waa nin muhadramo waqtigii rasuulka agaag u soo gaadhay yaanu laba kulmin waana nin siqa ahaa caabid ahaa haddana markii dambe aad buu u weynaaday oo boqolkii hijrada iyabuu dhintay walow dee mukhadram yahay ninkaa weyn yahay oo da'diisa ayaa aad buu u cimriyey waana nin isaga iyo niman ay walaala ahaayeen kolley tarjamadooda siira carab noolaala umuuro cajiiba ayaa kuba sugan ee adigu cibaado badan lahaa isaguna nin siqa ah oo rijaasha lixda aba adigu markaan rijaal isu tukaba mid iyo waa nin caabida ribciy bnu xiraash xudayfat bnu lyamaan baa wuxuu hi qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa awa marka uu bulmo uu yimaado weeye uu soo gaadhay ilaa firaashi firaashkiisa koley aawaana barhkood halkan unbay ku dabdiyeen adigu dee labadaba waa laba maado macruufa uuna waa ficilkood ee marna sulaasiya marna dee rubaaciga ama dee sulaasiga masiidka ah idaa marka aawaana waxa badan inta badan waayo xadiisahu inoogu soo socdaaye inuu mutacadi yahay awana inuu laazim yahay kolley laazimkaana makaalkan ku soconaynaan ku laqbaysanaynaa oo ka kale karoon idaa awa marka uu u dulmo ama uu yimaaduu soo gaadho ilaa firaashi gobashiisii firaashna waa dee waxaa lagu seexdo ama waxaa la goglado gobashii uu ku seexanayay bal taasna waa waxa inoo dambeeya haddii aan la yidhahdo firaashkii waxyaalo marka uu soo gaadho rasuulka ilaahay usoo dulmo ujeedada uu jeedsado gobashii yimaado qaala wuxuu odhan jiray allaahuma bismika amuutu wa axya waida stayqada qaala alxamdu lilaah aladii axyaana bacdamaa amaatana wailayhi nushuur waa dikri kale oo laakiin marka uu rasuulku seexanayo iyo marka uu toosayo wuxuu odhan jiray ee dikri ahaa ee dee bal inagana wina barayay tacliim iyo tashriic baa inoogu sugnayd aduu kaa mida xadiidkana tirmidi oo jaamiciisana ku wariyey bukhaari iyobaa la wadaagsaday kolley jaamicana xasanun saxiix buu ihaha lakin waa xadiidka saxiixa bukhaarina inoogu sugan wuxuu markaa idhi qaala wuxuu odhan jiray rasuulkii ilaahay allaahumma ilaahayow allaahumana dee macnaheedu waa iyo allahna miintan xagga dambe kagaba sugan ee dee shadan ayaa waxay culimmadu yidhahaan waxay bedel ka tahay iyaadii xarfunido ahayd oo marka kale yaa allah aan leenahay ayaa intoo dhan maxaa la u dhigmaya yaadaa iyo allah labadaa u dhigmaya ismigaa ilaahay allaahumma oo miimtani waxay ciwad iyo bedel ka tahay yaadii xarfunido ahayd saa daraaddeed baan loo jamcin oo yaa allaahumma lama yidhaaho ama haddii dee lama yidhaaho shicirada qaarkood baa lagu arkay iyagoo rag ay markaa labadooda isu geeyeen waa shacdoosta ibnu maalik yidhaah washadda yaa allaahumma fii qariidi anaa shicir markay noqotiyo shicir shadda yaa allaahumma tahay ee waxa weeyaan waayo shicir baa taa kuba yimi ama lagu arkay nin shaaciro shicirkii see miimtani ciwad waxay ka tahay yaadii oo markaa waa yaa allah ilaahayow bismika waa adiga magacaaga xusitaanka aan xusayo waa bidikri ismikada magacaaga xusitaanka aan xusayo ayaan amuurtu ku dhimanayaa wa axya aan kuna noolaanaya ma xayiitu wey intaan noolahay dee magacaagaan xusaya dikrigaagaan badin markaan dhimanayana iyadana magacaaga ayaan waxa weeye kuba dhimanaya xusitaanka aan magacaaga xusayo ayaan kuba dhimanaya xusitaanka magacaaga xusayana intaan noolahay waan kuba noolaanaya bale waa macne dee aan kuba fasirayno aimada qaarkood oo dee iyaguna halkan dhankuba waxay kuba fasiraan yaday dee munaasabadan dikrigana eegayeen iyo qowlka rasuulka ilaahay ee dambe alxamdu lilaahi aladii axyaana eegayay in mowdka halkan looga jeedo dee uu seexanayay iyaduna waa ta qaylo annowmu akhulmowtba bal dee si aan soo sheegnay qur-aankana inoogu sugan tawafi ruuxna markaa waa dhacaya yaanu dee ka lamid ahaan in tawafigii dee waxa marka ajashu ay dhammaato ruuxa ruuxdiisa lala qabanaye allaahuma ilaahayow bismika waa xusitaanka aan magacaaga xusayaan amuurtu kuba dhimanaya waa dhimashada yaroo ama aan seexan ku seexan wax waxya iyadanun kusoo toosayaayo dee marka aan toosayana magacayga waan ka siwanay inoo dambaystaaba marka aan dhimanayana ama aan seexanayana magacayga waan ka sayba taasna iyadoo munaasabada dikriga ay tahay halkay kala qaateen aimada qaarkood ee kuba sharxay iyo xikmada kuba sugan in waktiga la dhimanayo waktigan la seexanayo lalaba yimaado oy dhici kartana dee in seexashadaa ruxaadu kuba soo toosin marka la toosayana lala yimaado ka dambe axyaana ay kuba sugan tahay ayaa macnahaasna laguma fasir waana lama macno waadixa allahuma bismika amuutu waxya wayna seeqada markuu rasuulku soo toosana ee hurdada ka soo kacana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur alxamdu xamdi lilaahi ilaah buu u sugnaaday alladii ilaahaasoo axyaana na soo nooleeyey waa na soo toosiyey marka halkan oo dee waanu seexanay waxaa dhinkoo kalaa ma ahayn ama bal matalan taasoo waanu hurudnay ilaahay waa kana soo kiciyey ee bal matalan na soo nooleeyey ilaahaas baa mahad iyo xamdi leh bacdamaa amaatana intii uuna dilay dabadeed macnaha intii uuna seexiyey dabadeed ee aanu seexanay oo bal matalan taas aanu dee ruuxdayadii daahir ahaan tacaluqi badan iyo shucuurkiiyo ixsaaskiiyo dareenkii xaggaasi markuu joogsaday si wax dhintoo kaleba aan noqonay xaggaa kalaba mid ahayd dhimasho ilaahay na soo kiciyey na soo nooleeyey ayaa mahad iyo xamdi leh weylahi xaggiisana nushuurulaaban ku ahaaday waa marjaca iyo dee soo bixitaanka iyo taa xashri iyo nashriba xaggiisu ado isagaa loo anuun looamayna cid kastaabaa u noqonaysaa isagaana dee san imikaba uu halka noo toosiyey ee aan noo soo nooleeyey bacda noom isagaana dadku marka ay dhintaan guud ahaanba iyo wixii dhintayba soo noolaynaya oo soo saaraya oo iseekariyay dhabadeedna xisaabaya abaalmarinayada alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amaatana ay ayqadana bacdama amaatana wa ilayhi nushuur isagaana xaggiisa marjaca iyo taasi adima rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taasuu laba iman jiray labadaa dikrin waxaana bal markaa taasi ay tahay waa baraarujin laynagu baraarujin iyo tashriic si aan soo sheegnay baraarujin laynagu baraarujinaya insaanka inay u habboon tahay ay dee ruuxii insaanka ee muslimka ee multasimka ahaa inuu dee soo jeedkiisanba uu sameeyo ama baraarugan uu soo baraaruguu soo toosay ku xusuusto waxa weeye bacdanoog bacdigan waatan cibaarada waylahi nushuur bacdiga iman doona iyo markaa la dhintay in laysu soo bixin doono dee arrinkuna aanu ahaynun waxaan dee sir un layskuma daynayo ee dad oo dhammi ay rabbi ay uba laabmayaanu camalkoodii kaba abaan marinayan taasna ay keento inuu ruuxu wixii uu maalintaa ku badbaadiye laba yimaado wixii uu ku halaagsamayana iskaba ilaaliyo bal markaasanna waa adkaasii hurdada iyo soo jeedka toostaanka ayuu xadiidkana kaga midiya saxiixeen xdثna qتybة بن سعيid qال xdثna المفضل بن فضلة عن cqyl وrاh عن الزhري عن cروة عن عائشة qاaلت أنhا qاaلت bal xadiidku waa inoo soo socdaa waana xadiid bukhaarina wariyey san oo musanifku xataa sanadkan jaamiciisana uguba wariyey waa xadiid صaxiixa qtaybat bnu saciid horaan usoo maray aadna waa u badan yahay mufadal ibnu fadaala oo kunyadiisa abuu mucaawiya la idhaaho waa nin isaguna atbaacu taabiciintii raggoodii dambe kaba mid aha waana nin siqa ah weeye oo siqaatu ruwaad kaba mida ninkan waxaa ku xiga cuqayl nin la yidhaaho waxaana cibaara dhacday uraahu can zuhriyi marka shaki baa sanadka ku yar sugan oo mufadal ibnu fadaalo nin siqa ayaa wuxuu leeyahay xadiidka ka warinaya cuqayl cuqaylna cayntu way damisan tahay oo waa ismu musaqara weeye ismu musaqara waana nin macruufa oo asxaabtii zuhri marka la eegayo xabtiisii raggii ugu waaweynaa kaba midee laasimay inta badanna laba joogay xadiidkiisana marka la eega dadka yaqaanay aad u dabdiya dabaqada koowaadba ama raggaa hore ah cuqayl ibnu khaalid alayli la yidhaaho kollayna markaa saxiixaynla eego caqilka badan ee cuqayl markay saxiixayn iyo adiguba la eego waa wax koobanoo dee markaa aad u yaro ninkan iyo uu kaba mid yahay marka cibaarada mufadal baa wuxuu leeyahy uraahu waxaan u malaynayaa waxa weeye uraahu ay uraa cuqaylan cuqayl baa waxaan u malaynayaa waa tan imika mufadal baana hadal kale damiirkan uraahu dee marka la eega baariska ee mafcuulka dhacayaana wuxuu ku dhacayaa cuqayb ama dee ruuxa mutakalimka ihi waa mufadal ficilkuna dee waa macnaa adunuhu weeyo sidoo musama u binaysay laakiin waa habka ku yimaado uraahu waxaan u malaynayaa cuqayl can zuhriyi raawiyan can zuhriyi zuhri inuu kaba warinayaan u malaynaya malaa shaki baa ka galay laakiin cuqayl sidaan soo sheegnay waa min kibaari asxaabi zuhri arintana xadiidkan musanifku sanadkan unbuu jaamiciisa kuba wariyey cibaaradan uraahuna kumay sugnayn waa wax shamaa'ilku ku sugan oo macnaa xadiidku waxa weeye shakigani wax raada uu ku leeyahay xadiidkii ma jirto xataa jaamiciisa markuu xadiidka warinayana intani lamay socon ee waxunbaabay ahayd can cuqaylin can zuhriyi bay ahayd oo cuqayli zuhri buu ka warinaya xadiidka intana waxba taasiir ma laha shakigan uu shakeeya bal cidda uu ka warinaya bal meesha cibaaradan yar shaki uu kuba sugan yahay curwa zuhri iyo curwa iyo caaishana waan garana qaalad waxay tiri markaa caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa awa marka uu bunmo ee uu yimaado weeye gogoshiisa ilaa firaashi gogoshiisa kula leylatin habeen kastaba maaha marmar un waa habeen kastaba markuu gogoshiisa yimaado soo gaadho ee uu jiifsado jamaaca wuxuu isu geyn jiray adigu markuu gogoshiisa usoo bunmo un weeye bal jamaaca wuxuu isu geyn jiray kafay labadiisa kafkuustaa isugu geynaya fanafasa markaasuu tufayayoo fiihimaa labadan kaf ee uu saa isugu geeyey ayuu riiq yar oo ama dee nafki latiifa waa afuufid yaroo malaa in yaroo riiqi laba socoto barkoodna nafsiga iyo tafliga markay kala farqinayaan tafliga waxa leeyihin waa afuufitaanka laakiin candhuuf yar oo khafiifaa la socota laakiin tan aan hayna nafsigu waa nafki latiifa uun oonay waxba la socon taas bayta waa dee bacd alculamaa qowlkoodu suu yahay ku kala farqiyaan luqa ahaan labada matalan ficil wuxuu ku tufayey labadiisan kafe uu isu geeyey marka muxuu yeelaya waqara'a fiihimaa waanu aqriyayay wadu kollaydi ma keento tartiib ma keento marka dee kollaydi mudlaqa jamci hadday tahayna cibaaradu haddii dee nafsigu horeeyey oo qiraa'adu ay dambaysay iyo hadday qiraa'adu ay horeysay oo nafsigu dambeeyey cibaaradu way u suubataa labadaba waayo wowdani waa limudlaqaljamci oo markaa ma keento dee tartiib ma keento riwaayadka qaarkoodna faqara ayaa halkaa taalay oo barkood ay markaa macmuul noqonayo inta tufitaanku horeeyo nayfadu tacadin bay keenayeen inay qiraadu dambayso laakiin bal adigu kole culimada qaarkood siay raajax yeelaan oo ay leeyihiin dee nafsigan qura'aankii la aqriyey iyo kalaamkii ilaahay ahaa ayay asartiisi iyo barakadiisii noqonaysaa waxaan la tufayaa dee san loolaba imanayaayo inay qiraa'adu horeyso dabadeedna nafsigu dambeeyo barkoodna iyagoo taa eegeen laakiin cibaaradan aan hayna labada xaalo dee markaas midna gaar ahaanteeda uguma sugno oo labadii waa ixtimaalaysaa وقرأ فيما هو أقريه يوم حكو أقريه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صدح ذا سورة دون أي أقريه مركا أقريه تفتان كاسوا لا سرع أي ثم مسح ومسحي بهما وبالكفين لبني كف ee uu qur-aankii intuu ku aqriyay uu kuna tufay ayaa wuxuu ku masaxayay mastadaaca inta uu karo waa min jasadi ay mastadaaca masxahu min jasadi inta uu karo inuu masaxu gacantiisu gaadhi karta weeye jasadkiisa ka mida oo ujeeddadu halku ku bilaabaya way noo dambaysaaye ee jirkiisu kolkol waxaa dhici karta labadiisi gacmood meelo aanay gaadhin inay jiraan waa inta uu gaadhsiin karayo gacmihiisa ay gaadhi karayaan gacmihiisa ee uu karayo inuu masaxuu mariyo ayuu marin jiray mastadaaca min jasadi mastadaaca waa inta uu karo masxahu min jasadi masixitaankiisa oo masaxe jasadkiisa kaba mida yabda waanu bilaabaya bihima ay bilkafayne ra'sahu madaxiisa iyo weja wejigiisuu ku horraysiinaya iyo wamaa aqbala min jasadi wamaa aqbala waxa soo qaabilsan xagga hore ee min jasadihi jasadkiisa kaba mida oo horta madaxa iyo wejiguu ku horeynayay dee iyadaaba ashrafulacdaa haddana jirka intaanu dhinaca damba masixin ayuu dhinacan hore wixii uu ka gaadhi karayu gacmihiisa ka gaadhsiin karaya ayuu marinayay gacmihiisa oo waa madaxiisa iyo wejigiisa iyo jasadkiisa inta xaggan hore usoo jeedeyso oo markaa ayuu markaa xaggan hore jasadkiisa kaga mida ayuu gacmaha marinaya labadiisa kab caaisha waxaa tihi yasnacu daalika arinkaa uu samaynayey daalikana waa madkuurkaas ee madkuurkan muxuu ahaa jamculkafayn iyo anafti alqiraa iyo almatna intaasa inoo wada horeysay labada kafoo laysu geeyo iyaduu ku tufo qur-aankii saddexii suuradoodoo la aqriyo matxigii intaasoo dhan boointa dee marka hore ay laftigan ishmaaro ku dhacayo dee madkuur ahaana waan ugu celinaynaa inay mid keliya may ahayn yasnacu daalika waxaa la soo sheegay ee madkuurkaa wuxuu samaynayey alaaa maraatin saddex goor baa rasuulka ilaaha samaynaya macnaa saddex goor buu taa la imanayay markaas waxay noqonaysaa qul huwallahu axad inuu saddex goor aqriyo qul acuudu birabbilfalaq iyo qul acuudu birabbilnaas mid kastaba saddex goor aqriyo daharka xadiidka haddaan eegnana saddexa suuradood inuu israacinayay oo ku tufayo uu markaa marinayay haddana saddexdoodii haddana mar kale israacinayay haddana israacinayay dee hadduu ruuxu markaa mid kastaba saddexdeedii laba yimaadana kolley maqsuudka waa ku xasilaya oo dee saddexdoodii markaas qul huwallah waxadna saddexdood loo israaciyo qul acuudu birabbilfalaq waayo arrinku daahirku waa taase laakiin maaha sariix dee maaha aan idhaahno nas weeyaan oo wax kalama ixtimaalaya maahe bal taabuu cibaaradan yasnacu daalika ay caaisha kaba cabirtayna waxay culimmadu idhaahaanba iyadoo yafcalu halkan la ydhaha tan baa kasii xeel dheer oo sunciga waxaa la ydhaahaa oo dee suncigu uu noqdaa ijaadat lficl waxaa dee la samaynayo aada loo fiicneeyo o loo dabdiyo loo sugo ayaa suncigu uu yahay oo dee farsamadii iyo dee farsamayntii ama ficilku ee mutlaqulficli baabu kuba dhacaya marka arrinku maaha dee inuu intuu in yar yar marmaryo iskaba daynaya waa hagaag buu dee ficilka caynkaasa uu laba imanaya weeyaano rasuulka ilaahay saddex goor buu taa samaynayay bal markaa xadiidkanasa inooguba sugan umuurahan imika inoo bilaabmaya ama dee tan iyo cibaadaadkiisa inoo raacayaan oo waxyaalo dee ah maxal qudwo wada ah odee umuuro qaarkood aynu soo maray oo maalan kabihii iyo waxyaala iyo awqaada qaarkeed waxaaba iska ahayd de waxaan cilmi ahaan meel qaarkood ku ogaano kolley wakti kastana maalan dadka qaarkood dadku iska yeeshaan dee caadadood kabahooda noocay u gashanayaan u samaysanayaan iyo dharkoodu iska dhici karto dee dhibaatkii kolba dee curfigii waktigaasi uu ruuxii uga xadido umuuraha misada waa umuuraha maxal qudwa ah shamaaishii rasuulka istifaadkiis ama wixii uu laba imanayeeta ay tahayna ay dee marka la eego adabtii sunnihii iyo ajri iyo ficil ruuxii dayasho u laba yimaada intuba inooguma sugnayd xadثna mحamed بن bشاaر qal xadثna cabdالرaحmaan بn mahdiy qal xadثna سfyaan way nagu soo yar noqnoqonayaan raggan waana rag wada ama sadexdoodu can salmة bni kuhayrin can quraybin can ibni cabaasin salmt bni kuhayr iyo qurayb labadooduba asba taabiciintii weeye kolleyna waxtaasa ma kala weyno adugu markaas salmt bni kuhayrna waa taabiciinta ama dabaqada afraad ee ruwaada waa zuhri iyo qataade iyoba isku waqti ah isna in yar buu ka wariyey quraybo waa horena waan usoo arag aa qurayb bal dee kutubta dhexdaana hin abu qurayb kan imaamkaynu marar badan soo aragno mooyaane magac ahaan imika quraybkanunbaaba inoogu sugan oo dee nin kaloo qurayb la yidhaaho taasi waxa weya qurayb ibnu abi muslim oo nin muwaalidii reer bani haashim ka mida ama mooli ibnu cabaasba isaguna waa nin taabici oo taabiciintii dhexe dabaqadii xasan basri iyo raggaas ama maxamed ibnu siriin ee dabaqadoodiiba can quraybin can ibni cabaasin ibnu cabaasna mawlihii baaba la ydhaah waana dee adigu ninka qurayb ibn abi muslim alhaashimiyi waa mawla ahaan reer bani haashim haddii loo nisbeeyo ama mawla ibni cabaas anna rasuul allahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay naama uu seexday xataa nafaka ilaa uu quuriyey wa kaana wuxuu a rasuulka ilaahay idaa naama marka uu seexdo nafaka waa quurin jiray arrinku waa arrin iska dabiiciya oo dadka qaar dee ay markaa dabiico ahaan ay keenayso aadaa oo markaa waxa weeye shay dee quuradu madmuuma oo mustahjana oo laydha waa waxun ama waxaan toosayn dee taas maaha rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh taas waa lama iman jirayba weeyaan oo markaa waa laga maqli jiray sawdkaas ee aan quurada nidhaahno markaa uu seexdo wa kaana idaa naama nafaq faataahu waxa u yimi bilaalu bilaal baa u yimi bilaal baa u yimi faadanahu wuxuu ogeysiiyey bisalaati salaadii baa waqtigeedii gaadhay salaadii subaxna way ahayd isaguna de intii hore oo dhan rasuulku muddo ayuu dee tahajud ayuu salaad oo markaas markii waqtigu dhawaado in yar yar seexday bay ahayd faciidadahu bisalaati salaadii subax waaid ayuu is-ogeysiiyey in waqtigeedii gaadhay faqaama rasuulka ilaahay uu kacay oo u istaagay wasallaa uu tukaday oo salaadii dee ugu yeedhayay bilaal uu ogeysiinayay walam yatawadad ma weysaysan waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isaga hudadiisu weysada may jebinahayn sababtu qalbigiisu ma seexanayn weeye indhihiisunbaa seexanayay ambiyada kalena waa saas oo kale bal markaa rasuulka ilaahay ee uu kacay uun waa sidii u taajudayunbuu yar seexday uu gamay markii dee salaadii gaadhayna uu kacayo si unbuu kuma tukaday faqaama wasalla walam yatawada wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan qisatu macnaa xadiidka intan waa ka dheeryahay qisa ku sugan qisadu way inoo soo socotaa haddii alla yidhaaho oo dee imaka intan ee kooban xadiidku waana xadiidka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen oo ay tirmidii la wadaagsadeen intana waa ka dheeriyay laakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaaba casharka caawa intaynaan ka bixin inaan qisadan iyo xadiidkaba gaadno isagoo intan ka dheero qisadanu sheegayana ay nooguba sugantahay caawa haddii dee insha allah waa qaybaha ugu dambeeya casharka ayuu noqon doonaa haddii alla yidhaha haddii dee balaa caawa kalan dee casharkaba buu madaxiisa noqonaya inta inoogu suganna waa halkan naftayduna waa taa macnihiisu aan sheegnay arrinkuna waa iska dee dab waxa shay amar caadiya uno dadka qaar yeeshaan kuwana aana yeelan shay mustahjana ama madmuuma maaha waa kaa rasuulka ilaahayba salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabigan inoo sheegay in sawdkaa laga naqli jireen xdثna isxاaq بn maنصوr qal xadثna cafan qal xadثna xmاad بn سلمة عan haaبt عan aنس بn mالك أna rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم xadiiku waa xadiiث isaguna صaxiixa oo tirmidi waxa la wadaagsaday muslim baaba صaxiix isaga inooguba sugan yahay tirmidina wuxuu ugu jaamica kaba cabira inuu xasan صaxiixaya waa cibaaradiisii ragkana waa rag aan soo wada aragnay un xamaad binu salamana waa imaam welibana marka haabit bunani la eego haabit bunani xadiidkiisa waa ninka ugu yaqaanee ugu idqaab badanba oo muslimna iyadoo kolay marka dambe malaaxigtigiisu aanu heerkii lagu yaqaanay ahayd nin imaamo oo caabidana uu ahaa oo dee saalixa xifdigiisu meelo qaarkood haddana markay saabit axaadiistiisa noqotay inaa taas ismay bedelino muslimbana inta badan dee saabita dariiqiisaas buu waxa kaga wariyaa bal waxa weeye in saabit bukhaari kolley wax saasa meel meel yaroo dee shaahid iyo taasa u mooye kumaba laho ay keentay taas ibnu xibbaan oo kale iyo rag qaarkood inay bukhaari taa aad uguba duraan ahma yahuud ee uu yidhaahaaba in isagoo dee rag kale tiriyeen oo leey ragga waa kamarka u hooseeya wax ka wariyey ninka ninkaa xadiidkiisa kaba inaa dee wax ama waa laga rabaa cibaaro saasa wakaba cabdiro kitaabkiisa yaree mashaahir culamaa ilamsar wuxuu yidhi haddaba anas ibni malik ana rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa awa ficil nagu soo noqnoqday weeye macnaa waa markuu u dhunmo ama uu gaadho weeye uu tago ilaa firaashii gogashiisa qaala wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh alxamdu lilaahi aladii adcamana wasaqaana wakafaana waaawaana fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'uya ana waa iyadna adkaartii waqtigaa la seexanayo iyo waxa weeyaan rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay ay tahay inaan ilaalino dee baraka iyo khayr iyo wax kasta ayaa kuba sugan bal tan baanu dee rasuulka ilaahay loo odhan jiro wuxuu odhan jira alxamdu xamdulilahi ilaa buu sugnaaday alladii ilaahu adcamana naquudiyey nasiiyey waxaa dee aanu ku noolnahay ee cuntaba ah wasaqaanana waraabiyey kolay munaasabada halkana seexashada ay uga leedahayna dee ruuxu bal matalan markuu wax cuno wax caba aan u gaajaysayn haraadamayna wax kale oo cabsi kale iyo waxyaalo hurdada ka bowliyaane aane ama ka kaxeeyaane aanay jirin dee waa seexanaya laakiin nin gaajaysan rafaadsan haraadan cabsi kale hayso dee waa tan waxawey hurdaba uma imanayso hurdaba uma imanayso oo dee waa nacabtaas waa weyne noloshuba ay ku xidhan tahay oo dee haddaan cunta iyo wax la cabaa jirin ruuxuma noolaanayo hurdadna waa taasoo kaleo ruuxa haddii hurdo waayo ee iyadna mada nololi uma jirayso iyo taas oo kale bal haddaba marka alxamdu xamdulilah ilaah lagu sugnaaday alladii ilaahu adcamana na quudiyey wasaqaana na waraabiyey wakafaana na kaafiyey ee waa anaga muhimaadka yegi iyo wixii dee nahami gelinaya mana naga kaafiyeyba wixii na dhibayo oo dhan naga daafacay wa aawaana hoy noo yeelay weeye oo macnaa jacala lanaa ma'wad meel aan degno meel maskanoon gallo iyo gurina siiyey oo annaga xagga iyagaaga taas tan imaka waa ficilkii aan lahayd markii hore awaa iyo aawaa laazim iyo mutacadi buu ku kala yimaadaa walow aawaad nafteedan oo laazimana ay soo naqliyaan culimmadu awaad nafteeda oo mutacadiyana ay soo naqliyaan laakiin waxa badan awaana inuu laazim yahay aawaana ay mutacadi tahay imakana waa mutacadigii oo waxay noqonaysaa annagana siiyey meel aan gallo hoynoo ah oo dee aanu ku asturanahay oo dee hoyno oo aan naga dhigin ama dee ruuxa gidaarada iyo banaanada jiibsanaya ama saa dee waxaweyaan waxyaalaha kale waxaan dee lahayn meel ay kuma hoydaan aan nagaba dhigin waawaana wakafaana na kaafiyey oo naga kaafiya wixiina dhibayey iyo wixiina hami gelinayay waawaana na soo dhumay oo noo yeelay macnaa na'wo iyo maskan iyo meel aan gallo fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'miya fakam waxa badan miman duulbaa badan iyo khalqi ama dee in badan oo khalqiga ka mida oo laa kaafiya lahu wax isaga wixii dhibayey ama wixii hami gelinaya ka kaafiya aanu u sugnaanin oo dee kolba ruux imtixaanan dhibaataysan cadowgiisii laguba samiday oo dee waxyaalahaasna waaba jiraan oo waaba taas walaamu uya cid dee hoy u yeesho oo hoy dejisaana aanay uga sugnaanin oo dee isagoo aan lahaynba taa laguma imtixaanay oo banaanka iyo gidaar jiifada taasi waa iskaba badan yihiin in badan baaba taasa kabtuna waa sii dee bal matalan macnaa kasiirkaada khabariyadahay bal markaasna maankii sifaamiyadahay waxa dee ilaah baa de haddaba nicmadaa leh oo dee nicmadaa weyne uu noogu nicmeeye idcaafkiiyo isqihii iyo kifaayadii iyo inuu iiwii ama inuu hay noo yeelay nicmadaa weyn isagunbaa xaggiisa laga helaa isagunbaaba waxa weeyaan dee noogu nicmeeye isagaa xamdi kuba leh oo fakad malakafiya wallahu wala mu'yona tahajir goor waxaaba idhaa ama waxa idhaahaanba nicmada qadarkeeda waxa la gartaa marka la waayo oo kale oo nicmadii haddii dee ruuxii aan marka aad aragto ama aad dareento ka aan nicmadaa lagu intay adigu keliga ateen kolkan waxaa dhici karta nicmada inaanay ku muuqan ruuxa caafimaadkiisan inaanay uba muuqan oo dee kifaayadan kale uu kuma jirayo nicmadii laakiin marka uu waayo oo kale ayuu qadarkii nicmada garan ama dee uu arko ruuxa aan nicmada isaga loogu nicmeeyey aan haysan oo kale uu arko ayaa qadarka nicmada u muuqanaya saba waxa badan in badan oo badan khalqi dee aan iyagu haysan cid kaafido oo ka kaafido waxyaalahaas bal matalan aan haysan ciddee waxa weeyaan hoy u yeesho iyo meel ay degaanna aan haysan iyo meel ay galaan ee haddaba ilaahay nasiiyabaa xamdigaas iyo nicmadaa leer baltana waxaa aduunkaa midkoon waa adkaartii iyo waxyaalaha isaga inanu baraarugno ruuxuu ilaaliyo waqtiyadaas ee uu seexanayo isagoo rasuulka ilaahay iskaba dayanaya ilaahayna nicmada uu siiyey uguba shukreeyo dee arrinku dayasho u maayo waa shukri aan nicmadii ilaahay ee umuraha intaad garatay aqoonsatay aad rabbi ugu shukriyayso ilaahayna wuxuu leeya shakartum laaziidanakum xdثna الxuseyn بn mحamd الxariiriy qal xadثna سlayman بn xrb qal xadثna xmad بn سلمة عan xumaydin عan bkr بn cabdالlah الmزني عan cabdالlah بn رbاx عan abi qtاadta an النby slى الlه عlيه وsلم xadiidka waan gaari doonaa xuseyn ibn mxamedin اlxariiri waa sheekha tirmidi xariiri baana ii taala waasta ii taalla matiga arrinta layaab kalina waa min imaka sharaxananayo oo sharaxii baajuuri oo kalay dabcadana odhan jiray waa dabca cusubba ayaa dhowaan imaka masar qorooyinkan casharadaha u dhegaysta ay soo direen markay ogaadeen kitaabkii in la bilaabay hana dee saarageenaan saba dee taasunan ku xidhiidhan markaa waxaa iigu sugana xariiri laakiin hadday aljariiriyu idinku sugan tahay ha taabanin oo kitaabka ayaa la taataabanin aljariiriyu cidday ugu sugan tahay maxamed xawaamo la idhaaho kolley mashhuura adigu dee macruufa oo dee markaas kolley nolol aan kuma ogaayo kitaabkan adigu soo madbiciye walow aanu axaadiista qaban in yar meelmeel yar mooyaane ayaa wuxuu leeyahay aimo saddexa waa siday ku dabdiyeen oo kutubtoodii waa dahabi kitaabkiisa kaash waan hayaaye laakiin imay suurtagelin aan u laabno dabcadna kolay dabco aan ku kalsoonaan kara mahaan haysta ibnu xajar taqriib waa sida uu leeyahay walow dabcadan haysta ay ka duwantay taas imaam ibnulcajami la yidhaaho oo isaguna xaashiye kaashifka kuba leh oo isaguna xafnu xajar iyo dabaqadiisii ahaay oo kale dhammaantoodba xaq yar bay hoosta kaga qoreen buu leeyahay ismigo macna waa alxariiriyu ta kale oo kitaabkan xaafida taqriib dabdiyeyna waa taas kolay kitaabkan taqriibna isagu u madba iyo dabco aan filayo dee kalay ha dabco iska fiican ayuu madbaceeyo dee malaa dadkan kalay dadka asxaabta barkoodna ay imaka hayaanba ayama haystaan isagu saasuu leeyahay oo wuxuu dooranaya marka alxariiriyu inay tahay laakiin dabcada taqriib oo kale aljariiriyu baa kuma sugnayd nusooyinka kalena aljariiriyu baa ku sugan dee maxaana walow deemka taasi bal umuuraha uu sheegaya malaa tatabuc iyo hubsasho ay u baahan tahay haddana mala waxay ila tahay jaanibkan oo dee kale kutub dhowrana kutubta taraajimta kutubta mutarifka ee mukhtalifka sidaa dee tawdiixu mushtabiha ibnu naasiridiin iyo rag malaa malaa kutubda yar muraajaca ay u baahnayd laakiin haddana malaa jaanibkan kale ee dadka qaarkood u qoran baan raajax yeelaynayna oo aan odhanaya xusein ibnu maxamed min jariiriyo waa nin xusein ibnu maxamed ibnu jacfar la idhaaho oo idhaaha waxa loo nisbeeyey waa jariir ibnu cabdillahi bal markaa xariiriyuna waa nisba ilaa bayc alxariiri ama suncigii jariirina hadday tahay jurayrina horey nuu soo maray rag la idhaaho jurayri waa magacyo mustay u yimaadaane bal nimanka jariiri baan haddana walow aan hadalkan adage uu sheegay bal matalan ayimo kala duwanna uu kala soo naqliya ka yar baydhayo jariiri baan leeyahay se laakiin waa waxa hadii aan wax ka duwan arka ama si kale ii raajax noqoto marka dambe aan se eegi doono haddaan kutubtaa wada laadne waxa weeye waa nin saasa uunoo sheekyadan tirmidi kaba mid ahaa kolleyna tirmidi kitaabkiisu inoogu sugan yahay xadiidku marka la eega dee inta ka dambaysana waa sanad saxiixa weeyaan waana xadiidka saxiixa marka xadiidkana saxiixa muslim ayuu inooguba sugan yahay marka xadiidka intantiisa dambe xumaydi tawiil waa nin aynu marar soo marray axmed ibnu salama waa ninkii anas in badan wax ka warinayay laakiin maanta waxa bakr ibnu cabdilaahi iyo cabdillahi ibnu rabax baa ku wada sugan marka waxa ay tahay taas xadiidkan sanadkiisa saddex nin oo taabici oo taabiciintii kamida ku sugan xumayd tawiil waa taabici bakr ibnu cabdillahi ilmusani waa taabici cabdillahi ibnu rabaxna waa taabici labada nin ee cabdillahi ibnu rabax iyo bakr ibnu cabdillaahina waa isku dabaqa oo waa in yarba waxoogaa bay ka weyn yihiin isaga waa dabaqada isaga xumayd waa taabiciintii ugu yaryara kuwana waa taabiciintii dhexe oo koley bakr ibnu cabdillahina waa nin dee siqa oo sabtiya mutqin ahaa cabdillahi ibnu rabaxna rijaasha muslimiya buu kaga mid yahay ama ninkaada waa rijaal sita rijaasha muslimiya nimankii azaariqada la odhan jira dhinta badnaa baa dilay can abi qataadata ana nabiya sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi saxaabiga abu qataada kaana wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay ana nabiya sala allahu calay wasalam kaana idaa carrabta marka uu dego habeenka aakhirkiisa bileylin adigu waqti habeena uu dego taqriisna waxaaba ay noqotay yadaadan ruuxu marka uu socoto yahay la guuran gelayo habeenka gelinkiisa dambe degitaanka la degaa tacriis la idhaahaa oo waa gelinka dambe habeennimo degitaanka la dega ruuxa musaafirka socotada guuran gelaya haddaba rasuulka ilaahay markuu waqti habeenoo habeenka gelinkiisa dambe aad dego laakiin weli dee waa bergii aanu gelinka dambowna welina aanu waxoogaa ka hartay iyo waqtigu waagu bergi lahaa inbajaca waa jiifsan jiray calaa shiqihi layman kolley dee dhinaca midig inuu jiifsan jirana hore noo soo aragna dhinaca midig buu u jiibsan jiray macnaa rasuulka ilaahay madaxana dhulkuu dhigi jiray dhinaca midig dhulcan waxa weeyaan buu u jiibsan jirayba waidaa carabta laakiin hadduu dego adeeg degitaankanna waa bacda markaa bacda niski layl ama gelinkiisa dambe laakiin maxay tahay qubayda subxi subaxa waktiga ka horeeya un horyarawiis ama waktigaa dee subaxa uun in yar ka horeeya uu dego dee waa qabdi baa la tasfiriye masada uu taagi jiray diraaca udhudhunkiisa oo wadaca waa dhigi jiray ra'sa u madaxiisa calaa kafi macnaa rasuulka ilaahay markaa haddii weli wakti hadsan yahayna waa jiifsan jiray oo dee markaa waa kaci doonaan oo deedka wuxuu markaa ismuu lahayn hurdada kula tegi doonto salaada subax waktigeeda horeba waa u kacayo laakiin haddii wakti waagu uu dhow yahay oo in yar ay kaba hadhay waktigu waagu beryi lahayd salaadii subax ay geli lahayd ay degaan oo intaasla doonadayna habeenkii oo dhan baa la soo socday waxaa dhici karta maalintiiba in la socday inuu yar jiifsado si aanay hurdadu ula tegin si aan salaada subax u dhaafin ayuu diraaciisa taagi jiray markuu dhulka saa ugu taago ayuu kafkiisana ballaarin karo saasuu ku seexan jiray markaas saas u seexan jiray waa isagoo diraaciisii taagay kafkiisiibuu ballaariyay markaa madaxiisa ayuu baabacada korkeeda saa ugu dhigi jiray isagoo saasta macnaa hagaag dhinaca dhulka ugu dhigi jirin si aanu hurdadii aanu dee waxa weeyaan aanu sii dhex gelin oonay hurdadii ula tegin ayuu saa rasuulka ilaahi yeeli jiray bal xadiidkan sida aan soo sheegnay waa saxiixa muslim buu inooguba sugan yahay ta inoogu suganna waa ilaalintii rasuulka ilaahay ilaalinayay iyagoo dadku daalan yahay in badanna soo socday haddana bal waktiga bilowgeed salaada waktigeeda khaasatan bilowga si aan uba dhaafin iyo ilaalintaa bal salaada waktigeedii loo ilaalinayo weliba waktiga hore awal waktiga loo ilaalinaya fadiilada leh iyo si rasuulka ilaahay taa uguba dadaalayay dee innagana ay taasi tambih iyo baraarujin iyo adaansho inooguba tahay taas baa xadiidka inooguba sugan axaadiidaasi waa rasuulka ilaah bal si u seexanayo dee imankana laba xaalaabad aragnay wuxuu markaa uu ka baqanayo salaadii subax inay dhaafto habeenkiibaabu dee soo jeed ku raagay kasoo qad iyadu ama wax kahaw kalu kuma jiray waagii baa dhow waan ululooday dee san oo kale uu yeelo xataa iyaanu safarba ahaaninba dee gurigiisiiba haba joogo sida aduu u ilaaliyo unooban uu dee ruuxu uu ku hadiyayo ku fikirayo salaadii si aanay u dhaafin bal wixii dee uu markaa salaada ugu kicila ama ugu baraarugi lahaana uu laba yimaado baabu maa jaa fii cibaadati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay cibaadadiisii wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay waa cibaadadii rasuulka ilaahay ee uu laba imanayay cibaadad naqsadaayat alkhuduuco dee waa camal kastoo dee ilaahay subxaana watacaala jeceliyo kaba raaliya cibaaday noqonaysaa kollay salaadiisiiba way noogu soo horeyn umuuro kalena waan arki doonaa ijtihaadkii jaanibkaas dadaalkiisii xagga bal umuuraha ayuu cibaadadiisii wixii kuba yimi baabkiisii yahay xadaثna qtaybaة بn سacيidi وbشr بn mعaadi qaala waxay yidhaaheen xadaثna abu cawaanata can زiyaad bn cilaaqةa can الmغيiرaة bn شhucbaةa radي الlah canه qaala anahu qaal wuxuu ihi waana bal sanad wada صaxiixa bishr bn mucaadkaas baan kollay raggan kala gaadsiisnay laakiin dee qutayba ayaa uu la socdaayo xataa haddii la xadfo dhib ma lahaadeen xadiidku waana xadiidka صaxiixa oo bukhaariyo muslimba ay wariyeen sheekuna kitaabkiisa kale markuu ku warinaya xasanu صaxiixu kaba cabiro wuxuu ihi mugirat bn shucba sala rasuul اllahi sal اllahu alيh wasalam rasuulkii ilaahay baa salaad buu tukaday waa salaadii dee uu tukanaya habeenkii macnaa waa ku dadaalay dheeraaday xasanta faqad qadamahu ay wastamara calajti calayha salaadii buu daa'imay ku sugnaaday dheereeyey xasanta faqad ilaa ay barartay qadamahu labadiisii qadam oo dee taagnadii badnayd in badan uu taagnaanayay in badan uu rukuucnaanayay ayaa waxaweyaan ay gororeen oo lugiisiyo markaasaa dee intii hoose qadamyadiidoodisoo dhan ayaa barartay oo kolkol deesaa riwaayo kale kuga timid dildilaacday faqiila lahu waxaa lagu yidhi atatakalafu haadaa ma waxan oo dee arrinkan ah dee cibaadadan aad ku xeeldheeraanaysa iyo kulfadan iyo mashaqadan intan leeg ayaad isku kalifaysaa ood adigu adkaysanaysaa ood taxamulaysaa naftaada inaad kuba xambaaraysaa walxaal qad gafara uu dhaafay allahu ilaahay laka adiga maa taqadama wixii horeeya min dembika dembigaaga iyo wamaa taahara kii dambeeyaba mayadoo ilaahay dembigaagii horeeya dembigii dambaba dhaafay liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar oo dembigaagiiba ilaahay kaa wada dhaafay wax laguu qataaba aanay jirin ayaad dee naftaadii kulfada intan leeg iyo mashaqada intan leeg ayaad ku xambaaraysaa oo dee aad naftaadii uguba kalifaysaa ama tan saasay kuba yidhaaheen dee waxay u qaateenba ruuxu dee inuu laba yimaado daacada uu ku dadaalo waa dee si dembigiisa loo dhaafo ama isagoo dembigiisii kaba baqanaya rasuulku markaa wuxuu ihi salawaatullahi wasalaamu caleyh qaal afalaa akuunu miyaanan ahaanahayn cabdan shakuura macnaa furku markaa alcibaada iyo inaan cibaadadan ku xeeldeeraada miyaan iska daaya oo markaa falaa akuunu aanan noqonayn cabdan adoon shakuuran shukri badan oo ilaahay adiyo goor kuba shukriya wuxuu rasuulka ilaahay uu sheegu kuma baraarujiyey arrintan iyo cibaadadan uu ku xeel dheeraanaya inaanay ahayn in dembi isagoo ka baqanaya ama le dembigaagii ha lagaa dhaafo ee dee arrin kalaa jirto oo ah ilaahay subxaana watacaala nicam badan buu ugu nicmeeyey wuxuu ugu nicmeeyey nicmo aanu cidna uguba nicmayn oo marka la eego fadliga ilaahay isaga ugu tafadulay iyo wuxuu ugu nicmeeyey way ka weyn yihiinba khalqiga kale nicmooyinka loogu nicmeeye wakaana fadlullahi calayka cadiima bal markaa fadligii ilaahay uu de isaga ugu tafaduliyo nicmadii uu siiye taasna waxay keenaysaa shukri aad iyo aad u badan oo dee aad iyo aad u siya markaa badan ayay keenaysaa inuu rabbiguuba shukriyo markaa wuxuu yidhi oo uu rasuulku u caddeeyey cibaadadan iyo arrintan aan arkaysaani waa dee in bal matalan shukri aan rabbi subxaanau watacaala ugu shukreeyo waxa uguba nicmeeye arrinku ma aha cibaadada in loola yimaado ee dembi in laga baqanayo ama dembigii ha lagaaga dhaafo in loolaba yimaado bal markaa waxa ay tahay oo bal saasuu yidhi xadiiskuna duruq kale ayuu leeyahay riwaayaad kale inoo iman doona bal taasna waa inay daantiraacinaban xadaثna abu camaarin alxuseyn bni xuraysin qaal akhbarana alfadl bnu muusa can maxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata radi allahu canhu qaala anahu qaal abu camaar sayd bn xuraytaraan usoo aragnay fadl bnu muusana waa nin ku shuuroobay ama nusadiisa ay tahay alfadl bnu muusa sinaani waana atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey waana nin iqa a weeye oo de nin iqa ah oo fadl bnu muusa sinaani la ydhaa ama maxamed ibnu camri waa nin taabiciya oo kolay bal maalan se maxamed ibnu camr ibn calqama adigu waa nin atbaacu taabiciintii kamid aan leeyahay koleyna xifdigiisu saa umaba adka xadiiskuna dariiqiisa xasanun buu kuba noqonaya laakiin xadiidka aynu kaba soo baxno markaas saxiixay iyo duruqda kale xataa xadiidkan abu hureyre leeyahay umuurahaas ayuu saxiix kaba dhigaya ama saxiix likayrihi kuba noqonaya xadiidku waa xadiidkii hore aynu sooba aragnay abu salamana wayna cabdiraxmaan ibn cawfe qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waxa yusalii mid tukada xataa tarima ilaa ay bararto qadamaahu labadiisa qadam waa sida xadiidkii intafaqa tii unbay laba mid tahay ee tarimana waa warimo ficilkaasa warabkanba uu kaba yimi warab watada bararkanila ficilka warima markaa yarimu oo dee koley xaraf unbaa noqon markay noqoto dee mudaaricii dee wax dee markaas dhacay uno wowdii baa dhacday markaa imaka ama dee waxa weeya minfadii ficilkunbaa dhacday xataa tarima ilaa ay ka bararto qadamaahu labadiisa qadamo taagnidan dheer ayay barari jireen oo markaa uu gororo qaala wuxuu yidhi abu hurera faqiila lahu rasuulka ilahi ba waxaa lagu yidhaha tafcalu miyaad samaynaysaa hadaa ficilkan miyaad samaynaysaa bal xalqada jaa-aka uu kuu yimi oo ilaahay xaggiisa kaaga yimi in allaha ilaahay qad kafara laka maa taqadama min dembika wamaa taahar qaala markaa rasuulku wuxuu yihi afalaa akunu cabdan shakuura addoon shukri badan oo rabbi hadiyogo rabbigii kuba shukriya miyaanan ahaanahayn waayo bal markaa waxa ay tahay dee waa cubuudiyada xaqeedoo la gudanayo ayaa keenaysa iyadoon dembiba la eegin ee cibaadada badan ee rasuulka ilaahay kuba xeel dheeraanayo waa adaabu xaq alcubuudiya iyo shukri ilaahay nicmadaa badan ugu nicmeeyo kuba shukriyayo ayuu saa isagoo xataa waqtiyadii dambe dee weliba uu aadna u weynaaday ayuu taaye la iman jiray xadiid kalan oo kan lamidina waa kan uuna waa xadiidkii horan iyo riwaayaadkii xadaثna ciisa bn cثmaan bn ciisa bn cabdالرaحmaan الramliy qala xadaثnii cami yaxya bn ciisa الramliy can اlacmaشh can abi صاalixin can abi hurayraa radi aلlahu canhu qaala anahu qaal kolay labada nina hore hore umaynaan soo arag ciisa bn cuثmaan ibn ciisa bn cabdالرaحmaan الramliyo bal markaa kolay waxa weeyaan waa nin kitaabkan tirmidi buu isagu riwaayo ku leeyahay aadna waa nin u dambeeyo oo bal maalan sheekan tirmidaha ba ahaado kolay marka la eego xagga ruwaada marka usuusha inooguma sugan ee qolooyinka ugu dambeeya malaa dabaqo keliyin baaba kaba dambayso dabaqada koobiyo tobanaad ee marka laga taqsiimka xafid marka laga tansiicisiyo suuqa iyo dabaqaadka ama yaxya bnu ciisa rambi waa nin rijaasha muslimna kaba mid ah kollayna sanadkiisa adigu aimada kala duwan ilaa dhowr imaam ay daciifiyaan laakiin imaam cijri la ydhaahna uu tawsiiqiyaay bal xadiidka waa nin rag kala duwan baa daciifiya ninkan la yidhaaho yaxya bnu ciise walow ninkaa horeba saduuqun uu yahay laakiin nin yaxya bnu yaman la ydhaahaa xadiidka kala wariyey acmash isna kaba wariyo ibnu maaja kitaabkiisa sunantaa inooguma sugan taas baa waxay keentay inuu albaani tacliiqa uu ku leeyay sunanta ibnu maaja xadiidka uu tasxiixiyo kollayna waa shawaahidaa kale waayo xadiidkaa saxiixay iyagu dee shawaahidiisa xadiidkana dariiq labaad oo nin kaleo isaguba aan saa u xoog badnayn oo ku raacay iskabayaan baa jirto dee malaa xasan kama bateen laakiin dee shawaahidan kale uu leeyahay iyo iyadoo mutaabaca meesha ay jirto ayaa keentay asalka xadiidka in la tasxiixiyo ama uu saxiix noqdo acmashna waa imaamkii macruufkaa kolay dee waa laqabkani magaciisa sulaymaan ibnu mihraan baa la idhaahay laakiin dee laqabkiisa oo damalaa waa ceeb xaggan indhaha un oo dadka hadiyo goor dee ilmadu ay ka da-do oo kale uune ama indhahooda yar qoyan yihiin way taas ayaa camashku uu yahay waxa weeyaan sulaymaan ibnu mihraan baa la idhaha xaafidana marka la eego sikaar anas ibnu maalikiya buu arkay kolle riwaayadtaasa male wuu arkay anas ibnu maalikiyo saa daraaddeed waa taabiciintii ayaa lagu tiriyaa waa sikaaru taabiciin mid xaafido weeyaan xufadii waqtigiisiia abi saalixna waa ninkan macruufdi abu saalixee dhowra meelahan gala laakiin ninkaa iyo goor abu hureyre ka warinaya rijaalu saxiixayna kaba mida waa nin ay dakawaan magaciisa yidhaahaan kolay laba xeha salmaan iyo ayzayaa kii waa xirfooyinkiis waa kii subaga iibinaya ama saliidda subaglihii ama saliidlihii asamaan iyo taasna waa la yidhaha lakiin waa dakawaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay waxa yaquumu mid istaaga uu kici jiray muxuu kacayaa salaad waata yusallii xaal uu tukanayo salaad habeennimo hagidaasu ku raagi jiray xataa tantafika qadamaahu ilaa labadiisa qadamba ay bararaan taas fayuqaalu lahu waxaa lagu oranaya tafcalu hada hamsadii istifaamka qadaran atafcalu hada miyaad samaynaysaan arrinkan walxaal qad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taaqar qaala falaa kuna cabdan shakuura bal xadiiska waa kaan riwaayaadkiisa horeba soo aragnay xadaثna mحamed بن bشhاar qal xadaثna mحamed بن jaعفar qاal xadaثna شhucbة can abi isxاaq can اlأسwad بn يزيid qaala sأltu caiشhaةa radي الlah canha waxaa bal in yaro faa'iida ayuumaan sheegayaa raggan sanadka waa soo wada aragno taas iyada waa rag wada iqaada warjaashi صaxiixa xadiidkan bukhaariiyo muslim baa wariye abu isxaaq waa imaam weyno aynu marar badan soo aragno camr bn cabdilaahi asaliici baa la idhaha ma abu isxaaq asaliici kunyadiisa su-aal iyo nisbada ayuu mashhuur kuba yahay waana nin taabiciya waana nin fiqa ah nin caalimana weeye laakiin waa dadkii tadliiska lagu yaqaanay macnaa tadliisku waxay kaba dhigan tahay dee dadkan uu isagu xadiiska ninkii uu ka wariyu kolkol ka tegaa markuu kaba tago min aanu kaba maqlin xadiiskoodii ay waasida u dhaxayso can fulaan yidhaahaa dadkaa iyagu tadliis kalena walow dee ay iyaguba maraatib leeyihin kuwa tadliiskooda inkastuu jiro ay tadliis leeyihin haddana riwaayadooda si kastay u wariyaan la qaato oo dee axaadiistooda ay tadliisiyaan baa yar ama nin siqa mooye nin kale ma ridaan sida sufyaan ibnu cuyeyne oo kale ama riwaayaadkooda kale ayaa aad u badan waxay tadliisiyeenna waa yaryo waa imaan kuwa layskaba qaataa way jiraan kuwa dee iyagu bal masalan marka la eego cibaaraday adeegsanayaan la eegay sheekadooda wax ka soo naqlinayaan waata daabidka guud ee tadliiskana oo hadduu can iyo wax lamida la yimaadana xadiidkii waa laga joogsadaa ilaa bal la ogaanayo inuu ninkan ka maqliya in kale waayo lafdiga can fulaan ma keenayso maqal kuma cadda inqidaacna sariix kumaah labada midna waa ixtimaalun oo nin aanan soo gaadhin oonan wax ka maqlin can fulaan waata midnaba aan kaga bilaabanina axaadiisa can abi hurayrata unaan ka bilaabanayno ina sanadkii intii kale aanay jirin haddii uu laakiin xadaana akbarana idhahde sida kale kol aduu siqa u yahay waa la aqbalaa laakiin arrin baa jirta waa inta doonaya inaynu ku yar baraarujiyo dee kole kutubtaa kalena ida anfici karta shucba ninkan waa nin tadliiska ku adadkaabuu ahaa aadna waa ninka hadallada dee ay yidhaahaan kolkol mubaalaqo ay ku tiriyeen tadliiska ay kaba soo noqdiyaan oo laan azniya axabu ilaya min an udalisa anoosinaysaan ka jeclay inan tadliis la imaado iyo waxyaala saasaa lagaba soo noqliyaayo dee aad mubaalaqana ay uguba tiriyeen marka arrin buu lahaayo raggii sheekhiyadiisa ka mid ahaa ee tadliiska lagu yaqaanay tadliiska lagu yaqaanay dee afkoodu eegi jirayo xadiis ama waxa wey ama waa weydiin jiro xadiis uu og yahay inuu samaacoodiiy mooye mid kaleba kama warin jirin marka abu isxaaq oo kale iyo marka uu shucba kama warinayo dee markaa ragga lamidkaa acmash iyo raggaa shucba hadduu kama warinayo inkastaba can hala yimaadeen waxa weya waa xadiiskoodii waa samaacun baa lagu yidhaayo ujeedadu isagaaba idhahdee raggaas waanba ka kaafeeyo macnaa sheekadiisa kama warin jirin raggaa tadliiska lagu yaqaana waxay tadliiseen kama warin jirin marka marka shucba joogo ishkaal ma jiro tadliiskaa dee abu isxaaq iyo raggaa lamidka ah ee laguba yaqaana shucbana uu wax ka wariyo tadliisku ishkaal ma jire waxa weeyaan samaacun baa lagu xambaara waa intan leeyay makaalkan wuxuu hi asad ibnu yaziid oo dee nin mukhadra ma ah caabidna ahaa saalixa siqana ahaa qaal sa'altu caaishata ayaan weydiiyey radia allahu canha can salaati rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay salaadiisii bileyli habeennimo uu tukanayey khaasatan waa waqtiga uu tukanayu weydiinaya waa salaadii habeennimo waa cibaadadiisa habeennimoa matahaajidkiisii waqtiga uu tukanayi jiray baanu weydiinaya taas baan weydiiya caaishana waa dadkii dee xagga uguma khibro badnayd ee dadka kale iyo ragga kaleba kaba taqaanayba oo dee bal saxaabada rasuulka kuwa la weydiiya sida ibnu cabaas iyo ayaa nin weydiinayu yidha warmakuu sheega dadka ugu yaqaano arrinkaasa ugaguwa caaisho caaisho weydiiye oo kale xadiid in yar inooga soo qaadan doono laakiin aad ugaba dheer muslim iyo markay noqoto ayuu saa kuma sugnayd faqaalat waxay tidhi caaisha kaana yanaam awala leyl ee habeenka bilowgiisu seexanayay kallayna dee waa ma markuu cishaay tukada dabadeed un weeye waayo isagaaba rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa nici jiray in salaada cishaay horteed la seexdo waa cishaay dabadi ayuu seexan jiray dee in lacaweeye dabadeedna waa nici jiraybe kaana yanaamu awala leyl uma yaquumu markaasuu dee habeenka intiisa hore markuu hurdo dee dadkii waaba deinay hawshii maalintii iyo soo jeedkii iyo dee jirkiina uu xadligiisii hurdo intuu helay ka nasto ayaa uu kici jiray waa habeenka gelinkiisa dambe salaada waa ku raagi jiray kol hadduu gelinkaa dambe kaco ama dee bal marka uu kaco waqtigaa dambe kaba kaco faidaa kaana wuxuu tukadaba faidaa kaana marka uu yahay ee uu gaadho min asaxari fi saxari mintu hadii darfiya weeye macnaafiye waa waqtiga suxuurta suxuurna waa habeenka aakhirkiisa weeye waa habeenka waqtigan dee suxuurtu dee kollayna waqtigan malaay waxa weeyaan aadaankeennan hore waqtigaa u dhacay inta ka dambaysan waqtigaas bay suxuurtu tahay ee waa habeenka aakhirkiisa uun fayda kaana min asaxari walow dee aadaankan dambe kollay waqtiyadii rasuulka ee labada aadaamna waqtiyadii dee la aadaamay oo kale kollay inta ay adig kaga dhawaayeen oo inta ay kaga dhawaayeen habeenka aakhirkiisa baa saxar la yidhaha faida kaana min asaxari aw tara ne wuxuu og yahay waagiibaa dhow salaadiibaa dee markaas subax baaba dhow waagu waa beryaya witriguna waa iyo salaadii habeennimada waa inta aan waagu beryin markaasuu ragcaddii ugu dambaysuu ku khatimanayay ayuu laba imani u witriyayay caaisha saasay tidhi marka maxaa ay u sheegtay waa habeenka intiisa hore waa seexanayay walow xadiis kale ay ku caddaysay iyadoo la weydiiyey ay tidhi min kulli leyla qad awtara rasuulu sala allahu caleyh habeenka dhammaantii koluu xagga hore uu kaba tukadayna waa jiray laakiin markii dambe watankiisii wuxuu ku dambeeyey saxarka iyo waqtigan dambe markaa markuu habeenkaa geli inta hore seexo inta dambena tukado ee uu isdhaaho waagi waa dow yahay buu iska khatimi jiray waana sidii uu rasuulka ilaahay inaba faray oo faidaa khashita subxa faawtir biragca ayaa rasuulka ilaahay diyaa uma ataa firaasha uu gobashiisu imanayay fain kaana lahu xaajatun hadday xaaja ugu sugnaato ehelkiisa oo eeg xaqa ilaahay buu horreysiinaya waa tahajudaya haddaba hadduu xaajo iyo dad u leeyahay xaggii reerkii inuu ehelkiisa laba kulmo alaqma biahlihi markaade waa u dhowaanayay ilmaanku waa dhawaasho ee laakiin waa la kulmaya weeyaano xaajada halkana waa jimaaciyo alaqma biahli macnaa qaruba min zawjatihi oo alaqma bishay anaa qaruba minhu alilmaamu bishayna waa dhowida looba dhowaado alaqma bidembi haddii la idhaahna ila lama waxa weeye waa asiibitaanka iyo kudhicitaanka laguma dhaco macnaadu hadduu ehelkiisa uu xaajo u leeyo oo doonayo inuu laba kulmo markaa waa u tegi jiray faidaa samica marka uu maqlo alaadaana aadaanka uu maqlo waana aadaankaa dambe hadda ayuu wasada boodi jiray waa aadaankaa dambe waa boodi jiray rasuulkii ilaahay macnaa waxa wey isagoo habeenkii oo dhan soo jeeday markaa daalanba haddana waa nashaadka uu cibaadada u nashaadaysan yahay aanu ka wahsanahayn ayuu markaa aadaanka maqlaba si himo iyo nashaad ku sugan u kici jiray waa boodi jirayba fain kaana junuban hadduu janaabaysan yahay afaada waa shubaya caleyhi korkiisa minalmaay biyo wax kamidu ku shubayo de waa maydhanaya wailaa haddii aanu isagu wax janaabo alahaynna tawadaa waa weysaysanayay ee haddii aynu xadiidkii ibnu cabaas ku soo marray inaanu weysaysanna waa laba xaaluu lahaa un waxa suurtagala ee huddo uun waxaan ahaynba inuu weysadiisii hore ay kuwa burtayna waa suurtagalbe tawadaa waa weysaysanayay wakharaja waxaanu u baxayay ila salaati salaada dee intuu labada ragcadood ee fajriga guriga ku tukaday dabaysay dee ahayd caadadiisu ama sunnihiisu ay ahaayeenba taas good xadiidka bukhaariiyo muslim baa wariyey kolley umuuro kala duwanna xadiidka waa inoogu sugan yahay laakiin dee macnihiisu waa daahirba in dee umuurta inooguma sugan ay wasabada ay kaba cabirtayna waa ihtimaamkii cibaada rasuulka ilaah uu ihtimaamayey aanu dee wahsanahayn ee si nashaad dee isagoo de habeenkii oo intii badnayd ama ama in badan habeenkii kamida soo jeeday daalanba si nashaadla uguma kacayay oo dee taas oo dee ayaa xadiidka inooguma sugan xadathana qutaybat bnu saciid can malik bni anasin xa xadaثna isxaaq bn muusى alanصariyu qaala xadaثna macnan can maliki can makramaة bn sulayman can qurayb can ibni cabaasin xaagii horeynu u soo maray oo imaka qutaybat bnu saciid baa sheekha tirmidi ah qutaybana waxa u sheekhaa maalik baa u sheekha ibnu anas sanadkaa haddaba sanad labaad oo isaguna maalikun soo gelaya oo sheekh labaad uu leeyahay kaba wariyeybaa intaanu matigii gaadhin buu doonay inuu sheego xaqdan waxay ka dhigan tahay litaxwiil waa wareegitaan sanad laga wareegayo sanad kale loo wareegayo marka la soo gaadhana waa la aqriyaa xataa mufradadaa la aqriyaa xadaanaa qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin usul saxiixiisana way ku badan tahayba waxadaanaa isxaaq ibnu muusa ansaariyu isaguna waa sheekh tirmidoynu marar badan soo aragnay xadaanaa macnan can malikin markaa maalik bay labadii sanad isugu yimaadeen laakiin waa caali iyo naasilo sanadkaa hore sanad caaliya weeye oo tirmidi qutaybun baaba u dhexeeye iyo maalik sanadkan labaadse laba nin baa u dhexeeye isxaaq iyo macnio ka baa naasila laakiin waa raggii siqaadka ahaa macnina marka la eego oo dadkii axaadiista imaam maalik aad u dabdiyey iyo asxaabtiisii raggii ugu idqaabka badnaa ayuu macna bnu ciisa alkalsaadku kaba mid yahay maalik yuu ka warinaya can makhramat ibni sulaymaan waa nin isaguna siqaaru taabiciin kaba mid ah weeyo siqaar kuraybna waa ninkii dhawadeen soo aragnay can kuraybna can ibni cabbaasin xadiidkii markii dhawayda weyna lahaa wa fiihi qisatun waa tan qisadii xadiidkii markii dhawayda inuu ka soo qaatay rasuulkii ilaahay uu seexdo uu quuriyey ee uu lahaa qisa ku sugnayd waa kan imika qisadii wabatana casharkii ku soo gaadhnay baarka waa dheeryahay isaga dee ayaan ku dayn doonaa biidni illahi tacaala wuxuu ihi anahu akhbaru ibnu cabaas kurayb u waramay oo wuxuu ugu waramay anahu ibnu cabaas waa tan qisadee faata wuxuu u hoyday cinda maymuunata maymuuno agteeda ayuu ku beriyey wa hiya maymuunana khaalatuhaa baryartii weeye waa maymuuna bint alxaaris umu lmuminiin hooyadiina lubaaba bint alxaaris bay ahayd markaa de umulfadl waa walaasheeda oo weliba isku dee abiyii hooye ahaayeen taas bay ahaydbo iyada iskuod kole dhowr dumarana way ahayn baa islaamaya kuwa isku xagga hooyeen way jireen dumarkan walaalo ahaa ee waa tan macnuuna waa maxay ibnu cabaas ninka caaqilkee ilaahayna siiyey qalbiga caquulka ayuu ahaa maqaan gaadhin laakiin waxa weeye wuxuu yimi gurigii habaryartii waa rasuulka ilaahay gurigii rasuulkuna habeenkaa guriguu joogay oo guryihiisa kale kumuu maqnayn kolle hooy habaryartiina daahir may ahaynba wuxuu u yimi rasuulka ilaahay bal cibaadadiisa habeenkii inuu dabdiyo oo uu eego markaasaa waa kan qisadii annahu baata cinda maymuunata waya khaalatu qaala wuxuu yihi fadlajactu waa tiirsaday dee gurigoo laba maqsi ma jiro waa maqsikaa keliya uun waa guryaha yaryaree koobanba meel kaluu tagaa ma jirto waana habaryartiio laakiin dee maxram bay isaga u tahay oo maxramkiisii weeye habeenkaasna daahir may ahay fii cardil wisaadati barkinta ama barkimada ballaarhkeedaan ku seexday oo barkimadan dee aan ku seexano dhinac waa dhinacan ay u dheerto duul buu noqon dhinacna waa ruuxaa ruux keliya unu madaxa saari karo waa dhinaca cardigeedu dee ruux keliya ubaa barkin karaa markii barkimadii lasoo dhigay aqalku gogol haysadoo taalaamama jirtee ayuu barkimadiibuu xagga intan ballaarhkeedu madaxiisii dhigay waana la seexanaya wadajaca uu jiibsadayoo rasuululaahi sal lahu al wasalam rasuulkii ilaahna fii duuriha isagana barkimadii unbuu la barkaday laakiin xaggii ay u dheerayd ayuu rasuulku salawaatulahi wasalaamu caleyh barkimadiibuu kaga seexday oo uu ka barkaday fanaama rasuululahi sal lahu ala wasalam rasuulka ilaahay baa seexday ibnu cabaas qarab buu leeyahy waa ilmo yar dhici karto lasesiy waxaaba aqooni wti qayrulada laakiin haddana ma seexano inta waa soo jeedinoo waxbuu sugaya xataa ilantoo safar markuu kala badhme ee layidhi habeenkii aw qablahu biqaliilin amase uu ahaaday qablahu qabla nisfi leyl biqaliilin in yar nisfuleylka ee kama horayso aw bacdahu biqaliilin aw bacdahu ay bacda nisfi leyl biqaliilin ama habeenka un kala markiisii ay in yar dhaaftay in yar bay ka horreysay ama way dhaaftay ama waa waqti ee waa taxawaa taqriib eh ayaa ka seeqada rasuululahi sal lahu alay wasalam isagu ma seexana laakiin waa ninkaa hurda dee jiifo ee adu waa jiifa wi hurda waa iska dhigaya laakiin wuxuu eegaya bal waxa dhici doono faseeqada rasuululahi sal lahu alay wasalam fajacala wuxuu gudagalay yamsaxu inuu masaxayo annowma hurdadii an weji macnaa uu marmaranaya rasuulka ilahi baa idhii marmartay asartii nownka ayuu idhihiisii kaba masaxaya wa qara'a waxaanu aqriyey alcashra alaayaati alkhawaatiima min suurati ali cimraan tobanka aayadood ee suuratu ali cimraan u dambaysa ayuu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh ina fii khalqi samaawaati walard ka bilaabanta ayuu rasuulku aqriyo dee malaa sunnada ay tahay kale ruuxa soo kace taajud iyo uba kacay iyo inuu bal maalan markaa uu aqriyo kuwaas oo rasuulkii ilaahay ayaa taas u aqriyay uma qaama wuu kacay markuu intaa eg uu fadhiistay indhii buu marmartay ama isaguna waa eegayaa intaa waa arkaya laakiin inuu hurdaaba la moodayaa tobankaa aayadood buu aqriyey markaasuu dabadeed kacay uma qaama ilaa shan min qarbad buu u kacay mucallaqin laalaaday oo meel buu dee sugnaa shalliguna waxa weeyaan waa qirbada ama qarbadka baaliga ah weliba ka baaliga ayaa shani lagu magacaaba inta badan biyo iyabay kaa ku qabowjisan jireen ee dhulkaa kulubay ku qabowjisan jireen markaa meel buu sugnaa shalligiibuu u kacay mucallaqin fatawada'a waa weysaystay minha eg markii hore mucallaqin waa shanigii nactigiisii ama sifadii waana mudakar oo mucallaqatin lama odhana mucallaqin baa xadiidka ku yimid iminkana damiir baa u laamayo shannigiibuu u laamaya maxay dhacday fatawada'a minha daahirku wuxuu ahaa minhu markii horeba waa la tadkeeriye laakiin waxa weya dee shannigu macnihiisa laftigiisu waa laftiga mudakarka haddaad macno ahaan eegno iyo laftiga kale iyada lafidkee la macna waa qirba ayuu noqonayaa qirbana waa lafdi mu'anas oo imankana qirba ahaan baan ugu celinaynaa damiirkii marka horena laftigiisa ah shanni ayaan ugu celinay bal markaa waa wax keliya uun damiirka iyo sifadu halkay u kala u laabmayan faaxsan alwudu rasuulku kiibuu intuu dee naaskii fure ama weel biyo kagaba shusay ayuu weysadii fiicniyey si fiican uu weysaystay oo isbaaqiila uma qaama uu istaagay yusalli isagoo tukanaya yusalli xaalu tukanaya qaala cabdulahi bn cabaas baa wuxuu yidhi faqumtu waan kacay ilaa janbi macnaa dee hadda eeg wixii hore uu sameeyey waa sida dee xadiidkaba riwaayadkiisa inoogu sugan intii uu rasuulkii ilaahay la yimi waa la yimi uu soo weysaystay dee iskama gelin uunba walow aan leenahay muu hurdinba markaasaan istaagay rasuulkii ilaahay dhinaciisii baan istaagay waana dhinacii bidix buu kaba joogsaday fawadaca uu dhigay rasuululahi salallahu caleh wasalam yadahu gacantiisii alyumna midig buu calaa ra'si waa isagoo xaggan bidix kaba jooga ayuu rasuulka ilaahay gacantiisii midig buu madaxii ibnu cabaas oo yar buu saaray uma akhada wuxuu qabtay buui biudunii dhegtayda alyumna midig waa dhegta xaggiisa soo xigtee midig xagga bidix buu ka jooge ayuu saa intuu qabto fatalaha ayuu maroojiyey saasuu u maroojiyey waaba dee tanbiihkeed isaga waa ilmo yaroo dhici karta inuu loodayaba geed kalena may arin kalaa jirta oo mawqifkii marka uu ma'muum keliya ay tahay ma aha rasuulkuna sida xadiidkaa riwaayadkiisa kale inoogu sugan uu soo wareejiyey xaggiisa midig buu soo joojiyey si uu dee mawqifka ruuxu marka imaam iyo maamum ay tahay dee inuu midigtiisa joogsado weeyaane uu halkii u joojiyo saasuu yeelay ee eeg rasuulka ilaahina markii hore kumuu talagelin inay cidi ku xidhato waa lagu xidho dhib ma laha salaadiina kol haddii ayna waxa weeyaan sunniina ee marar kala duwan oo barhkooda aynu saba aragnay baa rasuulka ilaahay iyadoo salaada kuwii jamaacada loo jideeye ay tahay ama jamaacadu asalka ay u ahayd ayuu jamc ku tukiyo salaadahaasba dee jamci waa bannaanyaha allahuma dee in raatib laga dhigto jamca raatiba lagaba dhigto taas baa la odhanaya dee markaas ma aha dee sunnihii rasuulka ma aha waxa weeyaan jamaca marmar dhaca sunnana lagu jamaacaado marar kala duwan iyo meelo ka duwan bay rasuulka ilaahay kaba dhacdo shay jaa-isa weeye markaasuu fasallaa ragcatayni eg wuxuu tukaday laba ragcadood uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni qaala macna wuxu uhi sita maraatin lix goor oo muxuu tukaday rasuulka ilaahay laba ragcadood waa salaamo naqsaday haddana laba haddana laba haddana laba haddana laba haddana laba labiyo toban ragcadoodoo uu dee kala gogoynayo kollay salaada habeenimada fadliga badani waa iyadoo la kala googooyo rasuulka ilaahay baaba yidhi salaatu layli matna matna salaada habeenimo waa laba laba laakiin de way bannaan tahay ruuxu inuu shan israaciyo inuu toddoba israaciyo inuu sagaal israaciyo intana rasuulka ilaahay way noogaba sugantay kolley kitaabkana waxbaa ku arki doonaa taasna way bannaan tahay laakiin maxaa asala maxaa fadli badan camal ziyaadaaba ku sugan oo tasliimtan iyo taxriimkan kolba soo noqonaya marka kale la israaciyayna kuma sugnee waa camal ziyaadoo kuma sugan eh waxa fadli badan markaas in labalabadaa lagaba dhigo waxaana laynaa eeg labiyo toban ragcadood weeye uma awtara haddana witrigii buu tukado markaa saddex iyo toban ragcadood buu tukaday labada hore waxaa dhici karta kuwa uu de xadiis inooguba iman doono in lagu furfurto salaada habeenimo inay tahay koley kuma fasirayna halka barkood siay ku fasireen labadii ragcadood ee cishaaga inta wax daliilo taa looma hayo ee bal rasuulkii ilaahay saddex iyo toban ragcadood inuu tukaday way inooga sugan tahay dee koob iyo tobanna way inooga sugan tahay inka yarna way inooga sugan tahay koleyna xadiidkan baa bilow ah caaisho xadiidkeeda markan gaadhaa rasuulka ilaahay koob iyo toban kama badina markaasaan arki doonaa oo de waalakan waxa weeyaan waa taas xasba cilmiha iyo inta badan eh waqtigu ka badiyey waa jiraa oo saddex iyo tobankana xadiidkan baa inooga sugan xadiid labaad xadiid caaisha intuba way jiraa oo saddex iyo toban uma farasuma dajaca ee kuu jiibsaday rasuulka ilaahay waa tan markii uu lahaa intan dambe uu qooriyeyba markii intaa dhammaystay ee uu tiriyeyna ayuu jiibsaday xataa jaa almuadinu ilaa muadinkii uga yimid faqaama rasuulka ilaahay baa markaas istaagay fasallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud buu tukaday intii hore inooguma isnayntaasi waa labadii ragcadood ee sunnaha subaxa guriguu ku tukaday uma kharaja uu baxay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fasalla subxa salaadii subaxee looguma yeedhayey ee muadinku u ogeysiinayay bilaal buu ahaaye ayaa uu tukaday oo dadkii uu tukiyey bal kole xadiiskuna axaadiista kalena way inoo sii socotaa xadiis ibnu cabaasna waa inooguba sixiga waana inoo socon doona allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an